Agaasimaha guud ee Isbitaalka Faaruq oo ku yaala xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne Dr. Cabdiqani Ibraahim Xuseen ayaa qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka ayaa daaweyn iyo baaritaanno caafimaad u sameeyay qoysaska danyarta ah ee ku nool tuulada Shiima oo ku taala duleedka galbeed ee Beledweyne. Bukaanada laga helay cudurrada laga baaray ayaa la siiyay daawooyin bilaash ah iyo talo caafimaad si ay u muujiyaan taxaddar maadaama xilligan oo kale marka biyuhu ay noqaan ay dillaacaan cudurro kala duwan. Dr. Cabdiqani Ibraahim Xuseen Agaasimaha guud ee Isbitaalka Faaruq ayaa Radio Baaruura uga warramay ololahan daaweynta iyo baaritaanada caafimaad ee ay bilaabeen.
bukaano badan waa qaabilnay bukaanada aad bukaan aada u ildarnaa jiray tusaale ahaan mar ay biyo hadday soo baxaan waa dareemi kartaa waxaa badanayo cudurrada faafo shuban badanaa jiray bukaama hadda faleembooyin aan ku xirnaa jira kuwa aneemiya kuwa bareeshar ka dhacsan yahay oo faleembooyin lagu xiray kuwa kaleo caadi loo caawin waa jireen oo qonfaac iyo xanuuno kale iska jiraan oo qaarkood ay nimonia ay hayso caqabad badan ay ka jirto marka caqabado badan iska jiray oo barnaamijka caafimaad darra ay ka jirta tuulada anagana alxamdulilah marka barnaamijka waa ku guuleysanay waxaan rafaad soo marna waa nimaanay haddana shaqada way socotaa alxamdulilah bukaano badanna waa la qaabilay inta dhimaana inaan sii dhamaystirnaan rajeyna hadduu la yiraahdo kolley maalin iyo laba ma looga dhammaanayo wixii marka caqabada kala oo soo baxa ama wixii hadda aan rikoord garaysanana hadduu la yiraha inaan kusoo laabano oo beriis hadda biyo shaqada aan dib usii wadno waa rajeynaynaa hadduu la yiraha meelo kale oo noo sii ballansanna waa jiraan sida baali oo kaleento cido badan oo degnaa noola sheegay ooba ku dhibaataysan garsomaal oo kale dad badan oo ku qaxa jiro bislo oo kale dad badanaa degan jaabuur oo dadaa degan marka insha allah iyagana xaggooda caqabado badanaa ka jiro warbixino badanaa naga soo gaartay marka insha allah intay nafta lagu jirto dadka walaaladan waa caawinaynaa inaan caawinaan diyaar u nahay marka waan dadaalaynaa insha allah hadduu la yiraha qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay daweyntan iyo baaritaanada caafimaad ayaa ka mahad celiyey ninkaan ilaahay khayr siya ninkaan hadda maanta na soo aawiyey ilaahay khayr siya waxawaa wax umaad alaynaynaa ilaahayaa mahadda iskale wax umaad alaynaynaa haddii ilaah yiraahdo laakiin qubni waxawaa jirada biyahan markay imaadaan jiraa la socota jirada la socota shibana la socda kanao malaria la socota marka waxawaa intaasaa ilaahay khayr siya nagu aawiyaan hadda maanta doctoorka marka khayr allah siiyo hadda barnaamijka imaashaha inta la imaaday asiga ayaa kaskiisa isku soo abaabulay annagoo macnaha cidna oo cid kale aan ugu daba istaagnayn hadda waawa aragtaan dad fara badan aa ku xanuunsanaa marka hadda aad waxay u baahan yihiin daawo u baahan yihiin hadda waxay anaga aan u keenan markaan fiirin wax ku filan ma ahan marka dadka muslimiinta ah marka meel walba ay joogaan waxaan ka codsayaa dadkan macnaha in oo ilaalo oo gooni loo fiiriyo marka caqabadaanna waa alxamdulilah ilaaha keenay wax al waxuu ilaahay keen waa in lagu shukri waayo waxaa u qabnay meeshan xanuun badanaa jire xanuunka waa ka mid a waa kanaaci wax badan malaari waxaas badan waxaas badan ka jirin